waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
wel xanuunka wuxuu leeyahay horta xanuun ahaan anakana ma soo gaarin alxamdulilah wax dhibaato ah dhinacaas kama aanan maxaa la yidhaahdaa kalama kulmin laakiin hadde wuxuu wataa restrictions ah in aad guriga ku jirto marka wuxuu saameeyey shaqadayda marka financially ahaan wuu itaabtay tan labaad emotionally buu iitaabtay because waxaan u malaynayaa markii maxaa la yidhaahda ani waxaan ahay qof aada iyo aada banaanka iyo dadka bulshada jecel marka in aan guri keligay aniga iyo gabadhayda keliya ku noolaano waxay ila noqotay arrin oo aada maxaa la yidhaahdaa nagu cusub at the same timena adag wakhtiga maxaad ku dishaan marka waxaan sameeyaa aniga gardening garden gardening baa aada ii kaalmeeya waxaan leeyahay backyard aada u weyn marka hore iyo gadaalba waxaa weeye gardens kan hore waxaa weye waxaan leenahay afar afar iyo afartan geed oo different ah marka waxaa noo baxa tufaax waxaa noo baxa wax la yiraahdo fig waxaa noo baxa zaytuun waxaa noo baxa adiga fruits oo kala duwan at the same timena waxaan abuuranaa wa maxaa la yiraahdaa cagaarka oo guriga maxaa la dhahaa vegetables-ka yani oo guriga loo isticmaali karo waa garta marka dibaddaba waxba kama soo gadataanba maya badanaa dibadda waxba kama soo gato inkastoo hadda fruitkii waktigiisa uu dhammaaday laakiin orange baa hadda noo bilowday iyo fruit kale oo la yiraahdo maxaa la yirahdaa fig figna wuxuu u yahay asligiisa wuxuu ka imaaday south america wuxuuna u eg yahay zaytuunka anaka aan soomaalida aan cuno ma aha zaytuunka carabta ay u yaqaanaan marka ha waxyaalahaasaa noo baxa marka aada iyo aad baan gaadinka aniga ugu raaxaystaa run ahaanti aada buuna ii kaalmeeyaa inaan maxaa la yiraahdaa processka oo emotionskayga inaan gudahayga yacni connection la yeesho waa garta marka dadka waxaa laga cawdaa in guriga joogidiisa badan dadka walbahaar iyo walaac iyo stress iyo ku keenaan waxaad leedahay stresskaba waxaad isaga dishaa beertaadaad iska falataa aada iyo aad beerta aada bay u anfacdaa stresska marka maxaa la yiraahdaa waxay kugu kaalmeyneysaa leanna waxaad run ahaantii xiriir la leedahay arladi waxaad xiriir la leedahay waxyaala waxyaalaha kaleoo dhan oo nolosha oo nolol leh oo aanan bini aadanka ahayn sidii oo kale waxaan sameeyaa wax la yiraahdo composting composting markaa sameyneysana wuxuu leeyahay wax la yiraahdo maxaa la yirahdaa worms wormska marka waxaa weeye dadka badanaa ma jecla laakiin waa aad bu wuxuu ugu fiican yahay arlada waa dixiriga yaryar oo wasakda cuna dixiriga yaryar oo wasakda cuna marka anaka waxaas aan wasakda u haysano run ahaantii wasak maba aha waa maxaa la yiraahdaa waxaas oo dhan waxay isu bedelayaan hadhowdii maxaa la yirahdaa ciiddii oo wanaagsaneed oo markaa wax ku abuurto maxaa la yirahdaa isla markiiba wixii ay soo baxayaan waa garta dabcan beertan kuguma dhalin oo keliya hadda coronaviruska laakiin hore aad u lahaan jirtay maxaa kugu dhaliyay inaad beertan iyo dhirtan iyo qudaartan gurigaaga ku beerato
waxaa igu dhaliyay waxaa weye one of the maxaa la dhaha activist baan ahay marka dadkan waxaan isugu yeeraa waxaan ka hadlaa in maxaa la yiraahdaa waxyaalo badan aan isla wadaagi karno divisionka aan sameyno yacni inaan is iskala soocno waxaa noo wanaagsan inaan isu imaano oo common ground isugu imaano marka cuntada sideedaba weligeed ba waxay ahayd common ground waxay ahayd shayga dadka isugu wada yeero marka taasaan aniga weliga isticmaali jiray inaan dadkii maxaa la yiraahdaa baro arin cuntooyinkeena oo afrikaanka ah at the same timena in maxaa la yiraahdaa markii dadka ay beerta isla wada falanayaan oo la abuur abuur markaad gelinayso arlada yacni waxaa weeye wax maxaa la yiraahdaa oo oo qeyb weyn ka qaadanaya in dadkii ay wada midoobaan ama ay connection xoog leh wada yeeshaan
waa gartay dadka aad bartama ku jiraan dad soomaaliyahoo raba iyaguna inay beertaan qudaarta ama baakiyaadkooda ku beertaan waxyaalaha kala duwana la cuno ha soomaali especially dadka dhalinta yar baa aniga badanaa aan aan isla kulanaa way imaadaan volunteer bay ka noqdaan beerteyda marka beerta aniga actually gurigeygay ku taalaa laakiin waa community garden waxaa isugu imaada communityga oo dhan waxaa faandgareeya dowladda marmarka qaarkood waxaan helnaa funds oo dowladda ay nagu kaalmeyso marka waxaa weye meel oo yacni dad badan ay isugu imaadaan waxaan ku qabanay shir soomaalida ka dhexeeyo mar uu wiil la yiraahdo yuusuf oo maxaa la yiraahdaa aan aan ugu tahniyeynayay arrimo badan uu soomaaliya ka sameynayay dad soomaali badan baan isugu yeeray marka waa meel maasha allah oo communityga uu isugu imaan karo waa gartay guud ahaan inta xanuunkan uu socday markay noqoto jaaliyadda iyo bulshada guud ahaan maxaa laga baran karaa baad is leedahay
waxaan aaminsanahay dadka in ay maxaa la yiraahdaa connection la yeelan karaan maxaa la creativitygooda waxa ay isku maxaa la dhaha inaad isku daydo haddaa weligaa beer abuurin inaad isku dayi karto inaad maxaa la dhahaa abuuran karto seedskaada marka markaad abuurkaasayta samaynaysana waa run ahaantii wax cajiib leh lianna mir yar baad waxaad arlada gelinaysaa inden waxan in macnaha muddo markay kasoo wareegto waxaad arkaysaa geed soo baxay oo aad wax maxaa la yirahda adigiiba wax ku taraayo marka waa waxaa weeye ani waxaan u arkaa inay miracleska oo ilaahay uu noo nasiiye kamid tahay marka dadkay isu soo dhaweysaa hooyooyinka khaasatan hadeer oo caruurta yaryar leh oo guryihii maxaa la dhahaa ku jiro banaanka aadi karin waxaa weeyaan activity ay caruurtooda la sameyn karaan hadday meel yar oo banaan ah leeyihiin wax badanna ma qaadato run ahaantii maxaa la yirahdaa meel kastaa lagu sameyn karaa ma aha khasab inaa beer weyn ama baakiyaad weyn aada leedahay
waa garta marka ma ahoo keliyaad leedahay beerta in cunto lagu beerto ama ama lagu samayste indhaha iyo xataa waxyaalo badan bay ufiicantaa leedahay absolutely waxay ufiican tahay maxaa la yirahdaa because shimb waxaad isu soo dhawaaneysaan maxaa la yirahdaa natureki oo dhan shimbirihii baa ku imaanaya waxaa ku imaanaya maxaa la dhahaa maxaa la dhaha farfaalistii waxaa ku mar waxaa ku imaaneysa shinidii marka waxaad la yeelanaysaa maxaa la yiraahdaa relationship khaas ah baa waxaad la yeelanaysaa adduunkii waa adoo baadiye tagay oo kale waa adoo baadiye tegay marka taasna aada bay qalbiga ugu roon tahay aada bay maxaa la yiraahdaa stresska ugu roon tahay marka waxayna xiriirkana way ufiican tahay yacni dadka markii ay way isu soo dhawaan karaan khaasatan even xataa relationshipka maxaa la yirahdaa dadka oo guryihiiba hadda lagu wada xiran yahay of course mahmahdeena soomaali waxaa weeye maxaa la yiraahdaa ilka iyo carab way isqaniinaan markii la isu soo dhawaado waxyaalo badan oo dhibaato ah imaanaya marka beerta iyo maxaa la yiraha haddii waxyaalahaas oo kale oo yaryar lagu mashquulo way isu maxaa la dhaha waxay naga jeedinaysaa negative waxaan rabaa inaan dhaho haddee ummadii soomaaliyeed oo dhan baan salaantan gaarsiinhayaa wax badan hadda la isuma qaban karo nin walba guriguu ku jiraa marka maahmahdeena waxay waxaa weeye see tahay qalbigay u roon tahay marka see tahay baan idin leeyahay waanan ilaah idinsoo waxaan idin rajaynayaa kheer iyo ramadaan kariim insha allah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho